إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
xusuusta markuu alla sababay inay lulmo idin qabato nabaadiina ahaan idinka timid xaggiisa oo idinkaga soo dejiyey biyo roob xagga duruuraha si uu idinkugu daahiriyo idinkagana bi'iyo waswaaska shayddaanka iyo si uu u xoojiyo quluubtiinna oo idiin suga cagaha